cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan lahayn siyaasad iyo diblomaasiyad fadhisa marka laga hadlayo arrinta etoobiya ee la xidhiirta badda soomaaliya wuxuu sheegay halka etoobiya maalinna aanay ku hadlin war iska hor imaanaya ayna bannaanka la taagan tahay inay doonayso bad ay iyadu yeelato ayuu dhanka kale ku nuuxnuuxsaday in dowladda federaalka madaxdeedu jeedinayaan warar kala duwan mar etoobiya waxay ku sheegeen cadow marna waxay ku tilmaameen saaxiib iyo in ciidamadooda ay nafta u horeen shacabka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa hadalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo intaa ku daray in dowladda federaalku aysan lahayn awood ay wax ku kala xulato kuna meel mariso go'aanadeeda diblomaasiyaddeenii macno ma leh dowladaha markaa isqabannay ajnabiga ah oo etoobiya ugu horrayso aw diblomaasiyaddeenii maanta hadalaa maqle beri mid kalaa maqle beri mid kale ku-xigaa maqle beri dama mid kalaa maqle ayagana hal hadal besay ku hadlaayaan hal hadal bes haystaan badaan rabnaa sakuur ah riyaala bal ah sustainable ah halkaasay la taagan yihiin meel kale ma u dhaqaaqaan annaga maanta waa cadow beri waa saaxiib berigi ma arki karno ilmaheenay laayeen dadka ayagaa ugu fiican naftay noo hureen annaga annagana isbabedelayno because ma lihiin dee capacitigii capacity wax kuma xulnaba dee marka waxaan aan ka hadlayo waa existential waay waa halis annaga jiritaankeenna ku wajahan haddaan marka si serious ah oo dhab ah aan loo wajihin ya wax aan arkayno waa symptomiskii waa qandhadii waay waxaan ujeedno colaadaha iyo isdilka iyo kala fogaanshaha iyo duulaanka dalkeena lagu yahay iyo damacana lakele waxaasoo dhan waa symptoms waay
haddaba ma ahan markii ugu horraysay uu siyaasigan dagaal afka ah warbaahinta umar iyo xasan sheekh bishii diseembar sannadkii aynu sagootinay ee labada kun iyo afar iyo labaatanka ayay ahayd mar uu ka hadlayay heshiiskii baadilka ah ee uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ankara ugu saxiixay abiy axmed uu xasan ku tilmaamay qof gebidhacleen badan islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin isagoo tilmaamay iskudhicii etoobiya iyo dowladda federaalka in xasan uu garab weydiistay dowlado shisheeye ilaa haddana uu wax ka qaban amniga dalka